barnaamijka gobol boqol beereed nagala socotaan dhegeystayaal kusoo dhawada barnaamijka xubinta wargeysada waxyaaba qoreen taariikhdu waa labaatanka bisha mey sanadka labada kun labaatan iyo afar anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya dhegeystayaal wargeyska daily nation the standards haddii aan ku hormaro daily nation boggiisa kooxda waxuu kaga hadlaya safarka madaxweynaha maanta anrade uu si rasmi u gudagalay uu dalka mareykanka ku tegayo iyo wargeyska halkan kaga hadlaya saddex afar maalmood oo safar rasmi ah madaxweynaha xalay ugu ambabaxay dalka mareykanka bogga toddobada ay ku qoray wargeyska warbixinada kala duwan ee ku saabsan waxyaabaha wadanka la filaya inuu ka dhexlo kulanka madaxweynaha dalka mareykanka ee jo biden iyo madaxweynaha dalkani kenya william ruto wargeyska halkan uu kaga hadlaya warbixinadaasi kala duwan arrimaha caafimaadka ganacsiga ayaa ka mid iyadu sidoo kale arrimihii la xiriiray dhanka iyo ciidamada kenya ee booliska oo howlgallo u tegaya dhanka iyo wadanka haiti ee wargeyska halkan kaga hadlaya bogga toddobaad ay ku qoray iyadoo dhamaystiran isla warbixinada koowaad bogga koowaad uu ku qoray waxaa ka mid eh arrimaha la xiriira dhankaasi waxuu kaga hadlayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigeedi gishaago iyo wargeyska halkan kaga hadlaya waxa uu leeyahay oo dagaalayo oo sheegaya waxaa jira dad ka tirsan maamulka kenya kwanza oo doonaya inay caqabad ama ay caqaladayaan xafiiskii sidoo kale awoodda madaxweyne ku-xigeenka bogga farada ay ku qoraya warbixintaasi oo dhameystiran isla bogga kood wuxuu ku qoray warbixino kala duwan oo ku saabsan arrimaha la xiriira dhanka iyo doorashada xisbiga u d a iyo wargeyska halkan kaga hadlaya bogga shanaad ayuuna ku qoraya iyadoo dhameystiran uu arrimahaasi kaga hadlayo wargeyska bogga labadii saddexaad waxaad mooday inuu kaga hadlaya arrimaha la xiriira dhanka iyo dowladda iyo dadaalada kala duwan waxaana wargeysku leeyahay in fatahaadihii roobabkii da-ay ay tusiyeen wadanka inuusan u diyaargarow dhammaystiran u haysan dhanka iyo markii la dhawo arrimaha la xiriira ka hortaga fatahaadaha iyo sidoo kale looga hortegi lahaa waxaana wargeyska halkan uu kaga hadlaya warbixin ku saabsan arrimahaasi uu leeyahay ururka qaranada wadanka l s k iyo sidoo kale guddiga u dooda xuquuqda aadanaha ee loo yaqaana k n k h r c ayaa iguna maxkamadda dacwad geeyay iyagoo doonaya dowladda inay soo saarto oo lagu qasbo inay soo saarto nidaamka rasmiga ee looga hortegayo fatahaadaha kala duwan oo hantida iyo sidoo kale dadka noloshooda baabi'iyey ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya wagga waxuu ku qorayaa labaad iyo saddexaad warbixinadaasi oo dhammaystiran wargeyska daily nation daily nation warbixinada ku qoray waxaa ka mid eh arrimaha kala duwan oo ku saabsan madaxweyne ku-xigeenka dalka rigeeda gishaago bogga faraad waxaana uu leeyahay qaar ka mid a xulafadiisa ayaa waxay sheegayaan inay jiraan qorshe la doonayo in lagu gacan bidixiyo ama lagu dhibaateeyo madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana awooddiisa hoos loo dhigo sida isaga ayagu ay sheegayaan shalay ayuu markii ugu horreysay iyadoo muddo toddoba maalmooda aan la arkin uu soo baxay dhankaasi kaniisad ku taalo ismaamulka nyeri uu usoo baxay halkaas oo uu shalay joogay isagoo sheegay in uu waqti iska qaadanayay muddo toban maalmoodna aan soo bixin oo bulshada aan lagu dhex arkin bogga faradda ay ku qoraya warbixinadaasi oo dhammaystiran arrimahan uu kaga hadlay wargeyska daily nation oo dhammaystiran bogga farashanaadna waxaa ku qoraya waxauu leeyahay magacyo dad waaweyn oo doorashadii labada kun labaatan iyo labadii ku guuldaraystay ayaa waxay raadsanayaan inay ku guuleystaan doorashooyinka xisbiga u d a ee deegaanada kala duwan ee laga qabanayo ismaamulka nairobi narok homabay busia iyo galbeedka pokot ayaa qabanaya guddoomiyaashii hore ivanskidero lanyongopo iyo sidoo kale xubno kale ayaa doonaya inay noqdaan hogaamiyaasha xisbiga u d a deegaanada kala duwan ee ay u hanqaltaagayaan in laga soo doorto wargeyska bogashanaad ayuu ku qoraya warbixintaasi oo dhammaystiran uu kaga hadlaya arrimahani kala duwan dhegeystayaal goordhow warkii aad maqli doontaan dhegeystayaal kadibna barnaamijka hogaan kasta ayaa noosii bilaaban doona oo qodob aad u xiiso badan saaka aan kaga hadli doona oo la xiriira arrimaha kala duwan ee ku saabsan nidaamka dakhliga loo qaybsanayo arrimaha la yidhaahdo one man one vote one shilling ayaan kaga hadli doona dhegeystayaal khabiir ee barnaamijka ku sugan oo nagala qaybgelaya wargeyska waxau ku qoray halkan bogga afaraad iyo shanaad standard arrimaha la xiriira dhanka iyo madaxweynaha safarkiisa oo xalay uu si rasmi ugu ambabaxay dalka mareykanka magaalada atlanta ayuu ku degaya uu ka bilaabaya safarkiisa bogga faradii shanaad iyo warbixino arrimaha kaga dhammaystiran kaga hadlayo iyadoo weliba arrimihii ay ku saabsanayeen ciidamada booliska kenya wadanka haiti howlgallo ay u tegayaan ayuu kaga hadlaya oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn wargeyska halkan warbixinada ku qoray waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka xulafadiisa ayaa iyo sidoo kale hogaamiyaasha gobolka mount kenya ayaa waxay madaxweynaha ugu yeerayaan inuusan madaxweynaha ku-xigeenka dalka uusan gacan bidixinin ama uusan liidin waad mahadsantiin dhegeystayaal anigoo maxamed cali mudoobe idinla socodsiinaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan wanaagsan hadalkiinba dhegeystayaal goob walbad idaacadda kala socotaan subax wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka hoggaan kasta taarikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka bisha mey sanadka labada kun labaatan iyo afar anigoo maxamed cali madoobe ayaa dhegeystayaal barnaamijka idinla socodsiinaya saacadda stuudiya waxay tilmaamaysaa sideeddii qadar afartan iyo afar daqiiqo ee subaxnimo subax walbo isniina dhegeystayaal barnaamijka waxaan ku qaadaa dhignaa waxyaabaha ugu waaweyn ee aan isleenahay oo la hadal hayaan oo u baahan in bulshada loo bidhaamiyo oo laga hadlo arrimaha gaar ahaan wadanka ka taagan markaasi la hadalhayo ama doodii ay ka taagan tahay laga doodayo saaka barnaamijka hadduu la yiraahdo waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha la xiriira dhanka iyo nidaamka dakhliga dowladda dhexe loo qaybsanayo ama hanaanka loo la yiraahdo one man one shilling one vote ama hal qof hal shilin iyo hal cod ololahaas ayaan dhegeysa barnaamijka ku eegeynaa iyadoo la ogyahay markii ugu horeysay sanadkii labada kun iyo labaatankii xilligii ololihii b b i da uu ka mid ah waxyaabahii ugu waaweynaa dadka kala qeybiyey ama ay ku kala aragti doonaayeen haddana sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatan sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii markii uu soo galay madaxweynaha haatan wadanka william ruto iyaduona ay ka mid aheed waxyaabaha hogaamiyaasha gobolka mount kenya ay u olooleynayeen ugu dambeyna madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa wakhtigaasi ay ku guuleysteen in hogaamiyaashani ay ka dhaadhaceen inaysan arrintani waqti xaadirkan ay tahay midaan gadmaynin iyadoo la adeegsanayo la taliyaha madaxweynaha dhanka dhaqaalaha ama hogaamiye golaha la talinta dhanka dhaqaalaha madaxweynaha david d warbixin uu u gudbiyey xildhibaanada iyo hogaamiyaasha gobolka mount kenya oo tusaysay in aysan ahayn mid muhiima waqti xaadirkan ama aan loo baahnayn in la helo arrintaas inay dadka kala qaybinayso oo kenyaanka ay ka dhigayso dad muran badan ay dhalinayso taasi inay tahay midaan loo baahnayn waqti xaadirkan balse waxaa toddobaadkii aanu kasoo gudubnay arrintan soo shaacbixiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa isagoo sheegaya xilli uu ku sugnaa ismaamulka embu in arrintan ay tahay mid loo baahan yahay isagoo sheegay in aysan macquul ahayn iyadoo tira ahaan dadka ku nool deegaanada ismaamulada gobolka mount kenya ay badan yihiin haddana kheyraadka ay ka helayaan dowladda dhexe uu aada u yaryahay aysan macquul ahayn in ayaga iyo tusaale deegaano kale oo tirada dadka ku nool deegaanadaasi ay aada u yaryihiin in isku dhaqaale ay helaan haddaba si arrimahan waxa uga ogaano oo barnaamijkan ugu falanqeyno waxaa nagala qaybgelaya maanta oo sharafna ah inuu nala joogo camir maxamuud oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha canshuurta iyo sidoo kale maamul wanaagga ayaa dhegeystayaal barnaamijka nala jooga oo nagala qayb qaadanaya camirna ma ah markii ugu horeysa uu barnaamijka hoggaan kasta nagala qayb galo warar badan ayuu nagala qayb galay aad ayuuna u mahadsan yahay camir kusoo dhawow idaacadda stafm waan dhabayahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay camir in mar walba aan ku yeerno aad noogu timaado stuudiyaasi dhegeystayaasha aad ugu bidhaamiso waad mahadsantahay ugu horeen soo dhawaa waad la socotay arrintan khabiir ayaadna ku tahay bal ugu horeen waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa waxa uu yahay nidaamkan loo yaqaano one man one vote one shilling oo muddooyinkii aanu soo dhaafnay xilligii ugu dambeysay maamulka madaxweyne kenyatta iyo haatan la maqlayo muxuu yahay marka horta waa mahadsan tahay arintaas hadda adig ka dhawaajisay one man waa iska caddahay waa qaf iyo shilin waxay rabaan waa hadal siyaasa oo siyaasa ku sal leh marka siyaas ahaanna waa loo tafsiira sharci ahaanna waa loo tafsiira marka one man one shilling yacni waxaa ka turjumaysaa qafka iyo dhaqaalaha wadankaas ku bixin kara halkaas shaksiga yacni rishow lagu qaybsan kara yacni budjetka iyo dhaqaalaha iyo daaqilka wadanka waxa saldhig u noqon karo lagu qaybsan karaa marka one man one vote one shilling ayba dhahan waana hadal hayn oo siyaaso oo soo jirtay oo marka hadalka siyaasadana waxaaba la dhahaa marna waa contentious marna waa contagious waxayna taadna waxay ka dhigan tahay hadalka siyaasadda mar waxa waa waa xasaasiyad ay leedahay xasaasiyadeedana yacni hab loo gadayaa jirta marka one man one shilling one vote yacni waa inay israacaan waa un population waxaan population ratio iyo dhaqaalaha wadanka sida lagu qaybsan kara yacni dadka cadada dadka iyo dhaqaalaha iyo maaragtay sidii loo kala qaybsan kara sharing formulagaas ayaa yar ayay iyaku ama madaxweyne ku-xigeenka ama dadkii ka hadli jiray ilaa xilli dheer ay soo bilaabatay waxaan Uh, waxaad xasuusataa yani 1965 waxaa laga hadlaa waxa la dhahaa sessional paper socialist economic blueprint oo waddankan lahay ayaa jirta oo la dhahaa marka yani otomboya madaxweynaha markaas inta qorshayn tahay aas waddankan ka hirgeli taas ayaa ay ka soo bilaabatay horta su-aashan se waddankan wax loo kala qaybsan karaa sax ka hore hataa cadaanka berlin conferenceka marka la fadhiistay oo la dhahay war african aadna arrimihii africa loo soo aaday waxay ka mid ahayd dhaqaala iyo dhul iyo waxaas iyo macdin marka north eastana xilligaas waxaa ka jiray xoola dhaqataa ka jirta xoolo marka kuma jirin berlin conference marka la fadhiisanay xoolaha la qaybsada laguma fadhiisan laakiin dhul iyo maaragtay wuxuu ku jiro oo ayaa lagu imaaday waa tay marka arrintaa arrin mar dheer soo bilaabatay waaya waxayna yacni saldhigeeda waxaa waaya halka qaf iyo dhaqaalaha waddankaad siin kara halkaas qaf iyo ratiogaas iyo balanceda ma noqonaa ma wax qayb ma- yacni equitable miya ma ma la qaybsan karaa ma qafaas u badnaana adi wax saanoo soo jiri jiray oona iska cad yacni definitionkan waa iska cad yahay one man waa hal qaf one shilling one vote waa hal cod hal shilin oo qofkaad la siiya oo dhaqaalihiisa iyo yacni arrintay ku salaysanta waa un intaas waa un adii population ratio iyo daqliga waddanka sida lagu kala qaybsan lahay wa- waa tahay camir aad baad u mahadsan tahay ee sidaasaad noogu bidhaamisay marka ee, waqti xadarkan ee, madaxweyne ku-xigeenka dalka ee, rigaadi gashaagu ayaa soo cusboonaysay arrintan maxay kugu muuqataa sababtu maxay tahay adigoo ka dhawaajiye dhan sharcina in loo fiirin karo dhanka siyaasadana loo fiirin karo wallahi horta waxaan ninka waa waa mana siyaasa waa nin politician waa siyaasi marka wixiis dadka ka raba waa fahansan yahay iyo dadka meesha ay inclinationka u janjeeraan ummadda meesha ay u janjeeraan iyo war ay maqli rabaan ayaa jirta si fiican marka waddankan waxaad xusuustaa population census waxaa la jira kenya national population yacni pa- census aa lasoo saaya statistics waddanka ay soo release gareeyaan two oo 2019 nairobi aa ugu dad badneed nairobi ha ugu dad badnaatay dhaqaalaha ugu badan iyada ma qaadanaynin idaa ugu dad badan uguna canshuur badan marka Sax.
waddanka arrimo waxaa jira sharciga ayaad fiiri eh, yacni politician warkiisa intaas raacdid asagoo waxaasun wax ku dhisaa siyaasa iyo dadka waxay rabaan in laga gada because waxan waa suuq suuq siyaasa waaye Si- suuqa siyaasadana wax ka gad- waxna wholesale aa loo gadaa nafteeda waxna retail aa loo gadaa Waa ga- wixii ummadan ka gadaa arrintaana yacni waxaa waaya ummadda yaa rabta yacni inay wax kordhasata ummadda hadda aas madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ka soo jeeda ayaa rabta dadkan u badannahay national statistics marka waddankaas aad fiirisid dadka ugu badan ayuu kaa lagu qoraa marka iyaku waxay leeyihiin dadkindaan u badannahay dhaqaalahana waddanka soo gala aan annaga ugu badanna inaan bixinna ee hanalagu soo celiyo inta ugu badan laakiin middaas sharcigii ayaa muddo dheer soo jiidmayay ummadda waxaa jirta marginalization waxaa jirta ummad yacni hadda nordistan oo kaleto yacni t- lixdan sana sharcigan ka hore waxba looma ogoleen lacagta gashay iyo lacagta hadda galahaysa wax isleeba maaha sax marka sharciga waxaa dabaqay ummadan halaysu keena hadda yani article 174 camal wada shuruucda kenya waxay ka hadli diversity ha la fiiriya dadkan halaysu keena halaysu- halaysu soo dhaweeya kenyanimo ha la dhisa Ha- dhaqaale aan la fiirinin dhibka dadka haasta iyo dadka yani mudan in la kor loo soo qaado waxaana sharciga ka hadlaya laakiin siyaasadii vata lagu raadina madaxtinimaa lagu raadina leadership aa lagu raadina iyada marka dadka laga gadi kara waxa laga gadi kara dadka waxay noqonay sharci maaha eh siyaasa because waddankan political yacni electionki madaxtinimadii mbigi waxaan kulli waa wax siyaasadaysan aad iyo aad raggaas marka waxay gedi karaan sharci maaha because sharciga waa ay ku dhisan yihiin oo in la soo geliyo waa laakiin kambaynka hadalka yacni sharciga kuma jiraan waxaas sharciga waxaas leeyahay in lasoo doorto madaxweyne lasoo doorto raggaas sida lagu soo dooran lahay falkeeda inay galaan maxayna ku galayeen dadka waxay maqli karaan ay dhagooda ka gadaan marka arrintaa waa arrin saas xasaasiskage marka een, oo sharciga hataa laga tillaabsan kara marka la raba waxaad xasuustaa b b i aha, b b i referendumka b b i aad iyo aad arrimaha ugu badan oo ay ka hadlaysay waxaa waa wax yacni siyaasi eh oo dadkan soo jiidan kara marka waa iska bobby trump waxaas ingiriiska dhahay yani wax wax lagu qaban karaa dadka maxaa lagu qaban karaa maxaa lagu keen karaa sax maxaa laga gedi karaa bottom up economy waxaa la dhahaa laga gadi daraad waa ummadan wax laga gedi karaa ay dadkan gadayaan dadkana waa ay dhegaysanahayaan marka muddo ka bacdina been ay iska noqone because laba qof oo waddan iskulu nool oo isku identity Mhm.
hadda fiiri yacni mbinimada article 81 sharciga intaad fiirisid mbiga laga soo doorto nordistan oo ay afarta kun soo doorata iyo midka ay laba boqol soo doorato waa isku xaquuq mb aa laisula dhahaa si fiican sharciga marka waxaas hadhisay Mhm.
governor waj- northeastern waxaa ugu badan soddon iyo sideed meeshaa laba milyan qof soo doorani ninkaas iyo ninkan governorgana waa isku governor isku meel ay fadhiyaan isku xaq ay leeyihin sharciga marka me- meeshaas wax ka dabaqaya waxaa waaya ummadan inaa laysu keeno wadaninimo national philosophy la dhisa laakiin mwanasiyaasiga midda asagoo danu waqtiga iyada oo re-electionka yacni in lasoo doorto Aad iyo aad.
subxiis lasoo doortana waa ka tillaabsanaa warkaas waxaad isu bedelaa nin wadanay electionka ka horena waxaad gadaa waxaad gadaa wax asagoo danu oo siyaasa marka arrimaha waa arrimo jiri doona marka waayna taagnaan doonaan waan saan ku Marka- sheegay 1963 iyo hadda dhexdooda hataa constitution makinka 2010 arrimaha ugu badan oo laisku qabsaday diin iyo dhaqaale ahayd Mm.
diin yani diinta la qaadanaya ma diintee dadka iyo dhaqaalaha Sax.
wadankasta loo kala qaataa marka arrimo badan oo laga soo heshiiyey ayaa hadda dib loo furfura dib furfurkeeda maxaa keenay waxaa keenay yani ummada ham- haminahaya yani siyaasad b b i intaas ku noqotid 35 percent ay ka hadlaysay in kauntiyaasha la siiyo arrintaas waa appealing yani sha- dadka waa laga gedi karaa aad iyo aad marka waa un hadal siyaasa eh, in layska fiiriyo si- siyaas ahaana loo fiiriyo Eh, sharciga naftiisa waxaas- waxaas rabaa affirmative action lama rabo meeshan affirmative action waxaa la dhahaa yani wax yani sadaq ahaan lagu siina adiga aad iyo aad waxaa la rabaa adiga naftaada ragnimadaada inaas ah, yani waxay soomaali dhahdaa qof walba xinayaashiisa calimaad inaa adiga ragnimadaada wadankan ku joogtid oo lagu arkin wixii la dhihi jiray yani second class citizen yani nin yani ka hooseeya wadaniga marka yani waxaa la rabaa waxaan adiga ragnimadaada inaas wadankan ugu muuqatid su-aashaas markaas la istaagi kartaa one man one shilling markay dhammaan karto waxaa waa nin walba markaas ragnimadiisa wadankan ku joogo ragnimada maxaa waa waa inaad dhaqaalaha iyo kuraaga adin naftaada aad la imaadid
waa tahay een, camir aad baad u mahadsantahay marka ee, waxaad ka dhawaajisay in ee, siyaasiyiinta ayagu dhanku ay doonayaan in waxyaabaha ayaga markaasi dadka ka gadmaya meesha soo saaran sharcigana uu dhigayo marka sidee laisku waafajinayaad is leedahay haddii een, hadafka ama laga lahaa in dhaqaalaha si siman loo qaybsado xildhibaanada iyo hogaamiyaashana la simo ay tahay in eh, sida sharcigu uu qorayo hogaamiyaashina waxyaabo kala duwan oo arrintaasi eh, ka duwan ay sheegayaan sidee laisku waafajinaya Lisku- horta sharciga wuxuu waa waa waafajiyey inaa sharciga la xishmeeya ayaa fiican laakiin wadanka la joogo a wadamo afrika iska eh si fiican yacni waxaa fiican waxaas waa laga heshiiyey muddo dheer ayay soo socotay 1963 ayaa wax la keenay waxa sessional paper number 10 1965 ayaa la dhahaa xilligaas camal northeastern wayba ka maqneed systemka yacni dagaalka waxaad xasuustaa n f d iyo shaftada waxaa lasoo afjaray 1967 markaas wadankan blueprint aas marsanay soomaali waaba maqneed shafta ahayd wadankan kamaba mid ma ahayn Sax.
Ma- laakiin wix waa laga soo heshiiyey waa laga soo heshiiyey marka waxaa fiican niminka politicianka eh inay u daayaan sharciga sidaas wax ku qaybi sax hadda c r a camal sharciga waxaa dhisay commission for revenue allocation si fiican commission for revenue allocation sharciga yacni yacni chapter 15 Mhm.
ay- ayaas aas ku dhigay yani dadkan maxaa yihiin maxaa laga rabaa mandhitkooda maxaa waa inay wadankan wax u qaybiyaan maxay wax ku qaybinayeen system ayay keeneen systemkay keeneen maxaa waa third basis formula haldaha waxaa la fiiriyey lixdanka sanood wadankan jiray yaa ugu dhib badan yaa dhaqaalalaan haysataa yaan wado u dhisneen yaan cusbitaalihiisa ay upgrade garaysaneen waxaan ayaa la fiiri marka la fiiri waxaa soo baxday sida looga daba keenay kauntiyaashan tagay oo hadda nairobi ay ka mid tahay mombasa nafteeda ay ka mid tahay ay ka mid tahay central kenya sida looga daba keena sharciga waxaas marka dhigay in ummadan layska daba keena waxaadna aas-aasay yacni equitable shares article 202 203 waxaas ka hadlaya waxaa waaye ummadda affirmative action iyo dadkan in laysu keena sharciga marka in la xishmeeya ahayd laakiin muwanasiyaasa africa jooga sharci maraad xishmaynaa ma laha danay kale yihiin hadda hadda sharciga intaas fiirisid 2010 constitution aa lagu haya laakiin 2010 constitution danta laga lahay maxaa waa dadki lahay waxaa waaya waa raila iyo inta la halmaasha ayaa wadankan usoo qaylisay maxay rabeen inay yacni sharciga loo sinaada de jure de facto pa- party system waxaa la dhaha jiri jiri marna yacni kanu iska u xirneed wadankan aad iyo aad in lagu ololamo oo maarata lagu tartamo waxaan ayay rabeen marka tii waa suurtagashay 1991 1992 waa tii la bixi sharciga la repeal garay si oo fiican marka la dhahay marka aa lagu tartamo siyaasa ford kenya waxaan la keenay hadafkii lahayeen waqtigaas way waayeen electionka inay qaadaan ay rabeen electionka 92 iyo 97 way soo geli waayeen si fiican sheekadii kabta ay ka bilaabatay i b g g a laga foom gareeyay baarlamaanka qa- isqaqabsi i b c ha la foom gareeyay waa tis commission imaaday crigla commission commission dhammaalaa lasoo diray waa tii la dhisbaangareeyay i b c sax oo taariikhda wadankan ku dhisneed yacni waqtigii election bilowni hadda dhexdooda 2010 yani i b c e c k ay jiri jirtay wixii waa la bixi marka ummadda raila iyo ummadiisa waxay rabeen hadafka ay lahayeen waxaa waaya indaa sharcigan cusubanaas keentaan institutional reform la keena i b c la reform gareeya yacni dadka liisu soo dhadhaweeya ummadda madaxtinimada waddanka muddo dheer soo jiidaysay iyo ummadda kale la sima inay meesha ka heli karaan yacni waddo yar oy madaxtinimada ku access gareeyaan tii indaa la waayey maxay noqotay marka waxay noqotay wax walba in la siyaasadeeya marka marka sharcigan nin afrikaan oo politician oo third world country jooga sharci ma xishmayna ma xishmaynaya marka waxaa fiican marka waxaa un lagu dabaqi karaa indaadba xishmad sharciga qabi doonin war siyaasa ahaan adi isoo dhis siyaasa ahaan isoo dhis waxa meesha taagan waa siyaasa waxaa la rabaa marka sharciga waa ku tatay waxaas ku sii yani garab badanaas ku sii lacag sida lagu qaybsan lahay hataa equalization fund article two zero four waxa la dhaha jira oo looga tirigalay yani countiyaashan ranfaadsan liitaa waxaad xasuustaa uhuru waqtigiisa way ka dareen waxay ku dareen intaasoo county laikibia yani dadaan dhib qabin ay ku dareen sida sharciga ugu tirigalay maaha si kale article waxaana lagu mari yani shuruuc baarlamaanka la geynaya nin soomaali oo injineer maxbuub lahan waxaa looga dhigay german mafahmaysaa marka waxaa waaya sharci nin afrikaan sharci maxishmayna oo sharci meesha waa maqashay dowladdiin soo dhaafnay madaxweynaha maxaa lagu haystay contempt of court inaas baalmaray sharciga yacni hadda kii kan hadda sidee arrimo saasaa u yaala because housing levy wax badan oo sharciga diiday oo madaxweynaha siyaasadeeyaa jirta marka madaxweynaha iyo inta ugu hooseyso m c a oo siyaasad loo soo doorta sharci ma xishmaynayaan because jawiga ayaa xishmadaas ka jirin marka siyaasada waxaa la rabaa inaad adigana siyaas ahaan isu soo dhisid equal voice yacni dadkan siyaas ula lahaan kartaa cod siman sharciga waa ku siman sharciga yacni kama jira lakuna yani duleel kama jira sharciga sharciga adiga waxaada waa ku siinaya waxaada maxaa waa marka inay audited hadda fiir waxaad xasuustaa arrimahan equitable shareska iyo division of revenue bill waxaa la dhahaa inaas hataa 2019ka aaday supreme court supreme courtkana si cadaaladaas maaragtay warkii jurisprudence ha ha yani maxkamadda marka iyada waxay dhahday sidaan waxa lagu qabsada yani sanadkan soo dhaafnay wixii la qaybsaday ha looga badiya countiga laakiin meesha waxaa ka weyn oo yeela oo arrintan usoo noqonay oo waqti walba in loo gadal raba oo hadda waxaa waaya siyaasa siyaasad dadkan waxa laga gedi karo waa siyaasa marka adi naftaada waxaa la rabaa muhiim inaad noqotid sharci ahaan maaha siyaas ahaan inaad muhiim u noqotid ayaa arrintan lagu dabaqi karaa marka waa tahay camir aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa su-aashaasi ee la xiriirtaa sida gobolka waqooyi beri siyaas ahaan gobolada kale ay ula sinaani karaan iyo si guudba ismaamulada xoola dhaqatada camir qaybtii horeyse haday waxaan ka hadlaynay nidaamkan sidaad sheegtay iyo siyaasiyiinta hadafka ay uga gol leeyihiin iyo sidoo kale sharciga meesha uu dhigay dhanka markii la dhaho nidaamkan loo qaybsanayo dakhliga iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan loo baahan yahay in loo hogaamsamo ee wadanka uu ku dhisan yahay waxa aan eegeynaa dhanka markii la dhaho waxyaabaha ugu muhiimsan ee haatan ay ku doodayaan dadka arrimahan u ololeynaya waxa weeye in deegaano qaar canshuuraad dheeria ay dadka siiyaan ama canshuur dheeria oo wadanka ay soo geliyaan marka dhanka markaad eegto canshuurta wadanka haddii nidaamkan la hergeliyo saameyn ma keeni karaa dhanka iyo dakhliga soo geliyo maamulka canshuuraadka wadanka
sharcigan sharci ahaan horta dhaqaalaha canshuurta wadanka marka la aruurinaya laguma aruuriya taasna waa goone sharciga yani article two zero nine canshuuraha filosofigooda iyo nidaamka loo aruuriya way ka duwan yihiin qaybsiga habka loo aruuriya habka loo qaybsiya habka loo aruuriya siyaasa maaha marka la aruurina oo kenya revenue authority yani golaha canshuurada aruuriya ay wadanka canshuurta ka aruurinayaan ma siyaasadaysana taas yani budgetkeeda ayaa siyaasadaysan hadda kuleed waxaa laga doodahayaa finance billka yani mukati ayaa la saara canshuur biyaa la saara waxaan doodaas waa qabaa laakiin aruuriska structurega lagu aruuriya canshuurta siyaasad maaha waa procedure iska caadiya inteena laga mariyaa baarlamaanka dhibka jira waxaa waaya dadka la taagadgaraynahaya oo one man one shilling ay taagadgaraynahaysa indaay hiri yani ay suurta gasha oo la dhaha yani sharciga amendment waa imaadi kartaa b b i ba waa imaaday arrimo badan oo la fiirinayaa jirta yacni indaa arrin b b i lamid la keena sanadkan ama sanadka dambe oy lacalla marta referendumkaas oo la dhaha one man one shilling waxaa lagu qaybsada waxaad ogtaa waxaan trickle down effect ay leedahay one man one shilling maanta mandera inday tagtaan dhahna bal markay baashaan hirgasha siyaasad yani dadka dadka yani ay effect u keeni doonta ee, konton sano ayay rafaasanaayeen aad iyo aad yani dhib weyn keeni me konton sano ba waa noolaayeen marka canshuurna waa la aroorinay daklina lama siinaynin Mhm.
meesha u lagu celin rabaa yani me- raadjeedka ah, conversationka waxaa waa meesha lagu celiyay dadkan subaxii marka wadanka la soo yani lamid noqdaan oy la imaadaan canshuurtooda oy la imaadaan vodkooda ayay kaarkaas ay wax ku qaybsan karaan inta ka horeysa konton sano ba xaquuq ma leyn adiga xaquuqda sharcigaana ku aa ku yeelay haddana tii inta ay soo noqoto waana soo noqonay c d f waxaad xasuustaa waxaa lagu qaybsan jiray boqolkiiba yacni toddobaatan ayaa la siin jiray magaalayaasha dhismay markay fasta c d f actiga ay hirgelaysa aad iyo aad magaalayaasha dhibka qabana boqolkiiba boqolaa la siin jiray Mhm.
tii ma muuqata marka shacibka nordistan maanta waxay u baraarugaan ay u qayliyaan oy jidad ku istaagaan lacagta la siinayo tobanka sano oon soo dhaafnay kow iyo toban sano Mhm.
yacni eh, wax ma u tartay waxba uma tarin marka da- dadkii inday maanta lacagtaas yacni me- meesha ugu dambaysa dhaqaalaha ay dadka wax la qaban lahayd reer nordistan siyaas ahaan maanta way buuqi lahayeen ama faa'iidada waxay arki lahayeen yacni resourceka iyuku naftooda yacni structure la hagaajin lahay aad iyo aad county government ay wax dhisi lahayeen oo ummadda maanta kor isu- kor isu qaadi lahay dadkaaba cabasho keeni lahay demonstration aa ka dhici lahay nordistan laakiin maanta shicibkaas kii wax looga dhiibay ayaa dulmi rigaadee marka maxay ku eedaye lacagti waa la disbaans garay accountigaa la geli Sax.
loomana jeeda ma muuqata c d f ta sida camal okalood ma muuqata maaha dowladda inay meesha lacag geynayn maaha marka taas olredy waxay kareed garaysay shicibkii iyo dadka hogaamiyaasha u ahay inay kala dheeraadaan oo maanta indaa la dhaha lagu celiyo biilkaas yani one man one vote ha la hirgeliyo indaa la dhaha cabasho ka imaada mee shacibka because sharcigan iyo waxaan kulli aan ka hadlayna aniga adiga waxaa waaya waa waxa siyaasa ay ka tahay yani haldoor waxan waa waa waa political conversation waxa la dhaha si yani.
fiican siyaasa marka indhamaanta laisku fahma Mhm.
oo referendum laisku fahma Mhm.
oo majoritiga ay isku fahmaan in la soo celiya sharcigan equitable shareska la dhaha oo article 202 203 ku qoran Mhm.
amendment uh, reparation waxa la dhaha iyo deletion waxa la dhaha jira waxna waa la bixin karaa waxna waa la soo gelin karaa la geliya ha lagu qaybsada 1963 ayaa dhacday War- hor- yacni hordhiga hadalkayda 1963 ay kenya inay fadhiisataa ay dhahday gobol walba gobolka wadankan kusoo daraya yacni dhaqaala dowladda ha ku celisa dhaqaalo fiican intaasaan annagana ku ahayn konton sano inaan ku burburno tii waa laga soo gudbay la- dhaqaalihiina la siiyey waa billions of shilling billions of shilling devolution waxaa jirta support program waxaa la dhahaa health support fundas maqli wix lacagaha xisaab ma laha yani indaa la odid gareeya Mhm.
xisaab ma laha lacagay iyukahay maanta shacibka nordistan maxay ka bedeleen waxba kama bedeleen dowladda intaay la noqoto filosofigaas oo la keena marka oo siyaasada ku bada- lagu bedela one man one shilling shacibka nordistan maxaa ka hadlaysan waxba kama hadlaysan because lacagta ayay saacidaynaysaa nin la soo doortay saacidaynaysaa saddex afarta saddexda ka- gavanaas ay saacidaynaysaa iyo kuwa ka horreeyey shacibka maxay u tarta waxba uma tarin inkasta oo arrin macni aan la yaaba ay soomaali ku hadasha oo idhahda bedelkiis kamau lacagta qaadan lahay cali a qaata taasna waa philosophy oo foundation land Oo kala- islaamnimona maaha Aha.
yacni dadnimona maaha Ah.
yacni ninkaada uga haldoorsan hadda governorga gaari safiri waa nin mutacalin gaari samandheer oo da- yacni dadka maanta ku dhacaya waa- waa dadka adi u soo dooratay u malaynaysay inay wax- Aqooniyaan inay wax aq- fiican ku aqooniyaan wax qabanayaan.
badan kaa bedeli karaan Mhm.
tii aan nasiib xumo noqotay annagana maanta su-aashaan daba joogno waxaa waaya wacni waa su-aal aan meel u soconin Mhm.
maalin dhexdeed waxaan xustaa twitterga maxamed cadow ee mbiga habaasweyne ayaa ku soo qoray yacni fifteen percentigan intaas daba socotaan siddeetan iyo shanti aawi marka wixii aan ka jawaabay aan aniga jawaabaan ka celi waxaan leeyahay siddeetan iyo shanti horta adi maxaad ku leedahay wixii yaroo lagu dhiibay c d f t lagama soo saaray eh, habaasweyne Way ku- waa- waa- qofka inaad fahmaa fiican horta waxaan aad iyo aad lacagta yaroo boqol iyo afartanka milyan oo reer habaasweyne lagugu dhiiba oo c d f t kama soo baxda dadkaas ma ka muuqataa National- ma- ma- ma- horta ma keenaan affirmative aa lagu sii wax affirmative action la dhaha Sax.
ayaa lagu sii article 203 way ka hadlay affirmative action waxay noqotay basiska wax lagu qaybsada marka adiga dadkaad inta ay dhaqaalo lahayn codna ay lahayn mar walba soomaalida waxay noqonaan waa suspended yacni waa un conversationka mar walba yuu kaas tageedgarayna ani hadda soomaali iyo dadka maar turkaanada iyo waxaan maba simaya Tur- soomaali waxaa loo arkaa dad yacni muslin eh oo dhaqaalahooda hagaajin kara oo wadankan ka muuqda laakiin maanta turkaano iyo samburu iyo waxaan ayaa laga rabay in affirmative action loola hadlo oo la dhaha raggaas hala sadaqaysta hala saacideeya Ay, soomaali maaha Sax.
soomaali sida loo arkaa soomaali waxaa loo arkaa dad wax qabsan kara dad kartiyeed marka waxaa la rabaa conversationkan waa jira waxaa fiican soomaalida laba shayba inaan fiirina revenue onsos revenue waxaa ladhaha jira accountayaasha hadda intaas tagtay lacag- yacni dhaqaalaha yar oo accountiga aruurisa aad iyo aad xataa automated ma waa dhacan ummadda lacagta waa laga Dabcan.
qaadaa suuqii ay taagan yihiin yacni maamada camboogada gadanaysa waa kor taagan yihiin hilibka meesha lagu gaday way taagan way aruuriyaan Mhm.
ummadda waxba kuma nagna wixii yaraay maarata kuma nagna laakiin ma muuqato dadaa dhacan hadanana shaksi yacni f- arrimaha weyn oo ceebta yacni arrimaha ceeb oo laga heli kanaa jira daraad waa ujeeday yacni parliamentary select committee oo nadiif la hadlay Mhm.
tii ka horreysay oo jiir waa ujeeda axmed cabdulaahi ya wax qaarkood ceeb wah wax qaarkood ceeb wah marka ummaddii waxba kuma nagna wixii xo- xoolaha yar ay suuqa ku gadgataanna waa la dhaafayaa lacagtooda waa laga qaadaa wixii weyn oo kenya ka yimaadana ma helaan marka een, eh, eh, muhiimadda iyo dulucda sheekada waxaa weeye no- gobolka waqooyi bari haddii xitaa arrimahan laga dhaqangeliyo wax isbedela ma keenay ilaa tobankii sanabo ee lasoo dhaafay ee dowlad wadaajinta oo dhaqaaluhu gacantooda ku jire wax la taaban karo ma aysan samayn marka een, cilada gobolka waqooyi bari waa xaggee cameer markaad eegto ma hogaamiyaasha mase waa shacabka nio eh, laba aanu kala qaadayaa Eh, afartanka sano oo dulanka dhulka ka jiri dowladda iyo sessional paper number tenkaas ayaa loo saaraa madaxa dabcan annakana naftayna waqtigaas xilli waxaa lasoo maray adiga shafta in p p p xisbillah dhulka ka jiri waa goosanaynaa ma fahmi nidaam saas ayaa jiri Eh, state emergency wadanka in la saaray gobolkii sax Eh, cadaanka naftiisaas xiray oo cross district laga dhigay mar special district iska ahayd baas ay usoo qaadan jireen kenya adig dad iska go'doonsana ahayd warkaydan horumarka waxaa ku jira baalin conferenceka markii africa hala kala qaata la dhahay sax xoolo kuma jirin dhulaa loo imaaday adi xoolo dhaqataa iska ahayd marka dhulkaada muhiim ma ahan dowladda kenyana wixii cadaanka ku hayay meesha kasii waday waxay marka no- eh, de- dagaalna waa ka jiray meesha dagaalka iyada ahayd sidii lagu soo afjaray hataa si aanana jeclaystay maaha because hadda markaan akhriyay arusha declaration yacni north eastern waxaa masalay nin la dhahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal marka laiskugu tegay arusha sax yacni nin aan dhulkaada weligiis arkin ka warqabin yacni dagaalkaas dhulka usoo gashay ka warqabin ayaa siyaasadaadii ku burburay arusha siyaasadda marka maxay keentay arusha declaration daas akhrisid waxay un ka hadlay yacni dagaalka sida lagu joojiye s y l ana arrintaas lagala hadlay Ko- dadka northeastern ka imaada markaas waa xirnayn marka gobolka waxaad soo maray eh, dulmi badan waxay iyaku isu geysteen iyo wax loo geystayba sax laakiin tobankii sanoon soo dhaafnay xaq muuqda oo qardaas ahaan u muuqda because county budget review report waxa lahayaa jira waxaanaan audit garaynaa audit k- k- waxaan fiirinaa audit summary-ga countiyaasha la siiya oo opinionka audit opinionka countiyaasha la siiya waan fiirinaa yacni xaq ahaan iyo sharci ahaan tobanka sanoon soo dhaafnay wax la arki kara waa la siiyey wax muuqdana laguma qabanin marka dhibka jira waxaa waaya afartan sano kenya waa ku dulmaysa laakiin tobanka sano oo soo dhaafnay kenya kuma dulmin public appointment ha noqoto eh, ha noqoto equitable share ha noqoto national government midaan gabdhaha loo dhiibo women rep oo la dhahaa affirmative action fund ha Waaw.
noqoto wax dowladan kenya road board audit garey hataa 85 percentiga la sheegayo ay ka hadlayaan in dhammaanta habaas weyn 85 percent roads loo geeyo ama mandera la geeyo ama wajeer la geeyo waa ay dhacaan way dhacaan filosofiga ay qaateen waa tin hadda ku sheegay maxamed ha dhacaak bedelkiis kama u dhicina Waa adiga waa- yacni waa wax fictitious wax meesha ka jira procurement fictitious processa iska jira yacni ninaa iska dhibsaa dabaq idoo loo baahan yahay daawo nin ayaa dhisaa yacni ambulance oo loo baahan yahay ayaa waxaa dhisaa jid B- yacni procurement misplacement badanaa meesha ka jira taasna maxaa loo hagaajinayaa in laga hagaajiya daqli iyo lacag marka north eastern laba waaye Three- afartanka sano oo dowladda K- moi iyo kenyatta yacni dhibaa ka jiray kibaka xogo waayo improve garay integration asagaaji soomaalida taas ay dhiiga lagu dhibay waxa waa istaageen inta ugu badan ka soo bilaabata 2014 sharcigan cusub markaas hirgalay aad iyo aad wax muuqdo oo buug ahaan u muuqdo oo la odhidgareyn kara oo iyo financial statement reportka kule ay ku qoran tahay ayaa noodistan la siiyey wixii ma muuqdaan ma muuqdaan markaasoo noodistan dhibka weyn oo hadda taagan eh, aan iska fiirinin rigaade rigaade hadalkaas ku hadlay waa hadal dadkiisa ay rabaan laakiin annaka iyo dadkeenna waxaan isku hayna ayaa ka weyn waxaa hadda tobankan sano kenyada nagu haysa
Een, caamir aad baad u mahadsan tahay haddii mar aad sidaasi sheegtay oo gobolka waqooyi beri dhaqaalihii uu u soo daadegay sidii la rabana dhaqaalihii uusan uga muuqan ee, gobolkii mustaqbalka ee gobolka ee, ilaa haddii oo dowlad wadaajinta ee, waa jiraan dad xitaa haatan doonayo dowlad wadaajinta in meesha laga saaro ee, xildhibaanada daraad waad arkaysay oo ay doonayeen in dhaqaalaha hoos loo jaro senataradan ay doonayaan dhaqaalaha kountiyada in lagu daro oo ay sheegayaan in waxyaabo badan ee, looga faa'iidaystay ee dabcan ismaamulada qaar wadanka dowlad wadaajinta way ka faa'iidaysteen haddii la fiiriyo dhanka waxbarashada caafimaadka ee kaabayaasha isgaarsiinta wadooyinka wax walba way ka muuqata way ka faa'iidaysteen marka dad baa waxay ku doodayaan gobolka waqooyi beri maadaama muddo ee ku dhowaad konton sano lixdan sano dhaqa uusan ka jirin wax horumar oo la taaban karo ama dowladdu ay gacan bidixinaysa toban sano kuma filna in lagu soo sameeyo waxyaabihii kontonkaasi sano lasoo sameeyey adigu aragtidaada waasee taasi bro midaas waa digression waa warka yacni muhiimadda in laga duwo maaha dadkan qaf sanad wixii loo dhiibay ku qabtay oo lagu arkay ayaa konton sano dambena lagu aamin karaa waxaan ku fashilanay annaga labada sano ugu horreysay ayay ku fashilantay northwestern haddana fashilkaas ayaa dhex taagan tahay waad aragtay kenyaanka waxay leeyihin dadkan lacagta ay soo qaadaan dubai iyo nairobi ay ku dhistaan marka adiga waa fashilantay konton sano oo soo socoto because qofka yani waxaa laga fiiriyaa habkaasoo lagu qaadahaya socod qaadahaya socod qaadkaa naga halaabayba marka maxaan sugaynaa toban sano in isdhacan oo qaylada saan waa taagnaani taasna inday jiri intay devolution jiri jiro waa aniga waxaan qabaa caamir ahaan horta devolution waa la iskaga dabamaadi doonaa wajeer mandheera gaarisa canshuurta national revenue maxay ku soo daraan horta su-aashaas inaan isweydiino waa muhiim national revenue indexka oo k r a aruurisa ma ka hadlaya canshuurta countiga dadkana waxaasa iskaga qaldan dadka waxaasa iskaga qaldan hadda wajeer iyo mandheera gaarisa markaad tegtid dowlad shaqaalaheeda ayaa u badan ama county ha noqdo ama national ha noqdo booliista askarta militariga joogta canshuura laga qaadaa peye la dhaha waxaas yacni ninkaas marka peye laga qaadaa adoo lagu dhaha utiyano wajeer jooga piinkaada waxaa waaya kisumu northestern kuma reflect gracemis kambaniyaasha lagu dhaca northestern ama shaqsiga northestern dhaca kambaniyaasha lagu dhaca northestern kulle canshuurtooda waxaa laga register garay nairobi taas marka maxay tustay northestern inay maanta lahayn national revenue indexka canshuuraha wadanka confederation ayaa lagu hagaajiyay yacni nairobi maxaa kasoo gala afartan iyo toddobada county wixii kasoo gala waa la qoraa waxaa ugu liidan marka saddexdaas county maalin walbana reportaa la hagaajiya reportka lahaga anticorruption reportka fiir waa gaaraysa mandheera wajeer waxaad fiirisaa faqri poverty dharnawet waxaa lasoo saaray poverty index mandheera ugu horreysay waa saas yacni ummaddan tobanka sano yacni dhibka ha lagu sii socdo intaad qabtid yacni soomaali yacni devolution ha iska haysata because walaalkay aa ka faa'iidinta adig ku dhargay ha u jirta laakiin aabbayaashayna dhulka ku rafaasanay awowayaashayna ku rafaasanay waxaa la rabaa inaa ilmaha dhaxal looga taga dhaxal oo kenyaannimo hadda iskuullaheena hataa waa xirnay maanta soomaaliya waxay taagantaha nairobi ay corruption la taagan tahay oo nin walba gadan rabaa iskuulla warraggan iskuullooda yuu ka hagaagsaday isbitaallooda ay hagaagsadeen wejiyahay iyo gaarisahay mandheera waa iskuullo fiican war iskuullaha lacag amaa lagu celiya amaa la dhisa war aday amaa nin isku fili noqda baahidaan ku haysa maxaa intee soo carari lacagaa lagu siiyey dhulkaada ku dhisaa lagu dhahay baahida nairobi ku taalla maxaa waa ummaddaas waxaa la rabaa sensitization in lagu hagaajiyo beerihii loo dhaqangeliya wax muuqda adduunka intaas ka arki lahay laba shayba xishmad oo ku imaada lahayd muslimnimada aan annaka sheegana oo muslimiin aan nahna aan dhahna waanu lagu xishmayn lahay waxaa la dhihi lahay raggan corruption free ay ka yihiin diintooda ana qabta waana ku adkawntiyaashada horumar maanta laakiin waxaa la sheegayaa prototypeka yacni marka laga hadlaya makwene makwene iyo waxaana la sheegaya machakos waqtigii jooga alfred muto waa xasuustaa ah yacni waa nasiib darra sidii ha lagu sii socda ani ma qabaa ma qaba hal la celiya oo lacagta national revenue ha lagu celiya ma qabaa taasna still dhib ay nagu tahay marka ani waxaan qabaa war reer noodistan shicibkiyow waxaad dooranaysaan iyo hadalka nairobi ka jira iyo waxaan laleeyahy one man one vote oo daa'in noqon doonto mar walba ay taalla because wixii siyaasa waaya sharciga noodistan meel ma saare waa saare laakiin siyaasada yaa meelna saarin siyaasa marka maxaa la dhahaa siyaasa waxaa la dhahaa ninkan ku cayna inaad cayn kartid maxaad isku cayn kartaa inaad dad iyo maarata dhaqaale leedahay laakiin dhul jajaban darad gaarisa waa ujeeda markaa goyeysay yani bridgekan dadaa ku dhintay waxaa taa u tagay mara naivasha dowladda dhammaan interestkaada tegay waxaana waxay ku dambaysaa electionka inaan ka muuqana boqolkiiba feeri maalin dhaweeta wajeer mandheera gaarisa laba laba boqoloo kun ayaa kuraa ka goosatay sixty percentana soo riday adiga saddex boqoloo kun oo kuraa iyo national revenue wax compliance e t m s la dhahay k r qabtaa oo la dhahay electronic tax management system iyo compliance ragaa u jooga meesha iyo ninkii meeshan v a t markaas wax ku gadatid oo nairobi crown hadhaweega wajaar ka jira mandheera ka jira markay inta alaab ka gataan waxay tusini k r inaas hadhaweeya ceelmacaan ku yeela gaarisa ayaad alaab ka gatay hindigan ama crown paint waa inaad canshuurta iska soo celiyay taas camal si kale canshuur barakajka barakajka barakajka canshuurta annaka maku jirnaa maku jirno marka waxaa fiican waxaan siyaasa wax socdo waa siyaasa dad muuqda inaan noqono oo yacni wadankan ya- gaarisa mandheera wajeer dadkeeda laysku xira oy dad ahaana u muuqdaan madax masali kartana representation ferry mbnimo intaas maqashid waa representation waa legislation waa oversight dadkan soo dirsanay baarlamaanka ferry waxaan twitter ay- ay ku qorayaan baarlamaanka waa ka sheegi karaan aad iyo aad mid rays garaynaa ma laha because mid walba waxaas wataa lacag kuraagaad soo gatay lacagaas raadina ningaa lacag ka maqan ningaa kuuma maqan lixdan sana ayna saan ahayd ani maanta wallaahi iyadoo laga sheekeeya ragga hadda baarlamaanka ku jiro waxaan ka jeclahay axmed ogle iyo khaliif iyo cabdiqaadir xasan tolli raggaasoo laga sheekeeya raggaasaaba Rag- soom- traditional leadershipka soomaalinimada iyo ragnimadaaba ku jirtay kuwan ragnimadoodana cala caloola iska noqotay maogta qofka biniaadanka caloosha intaas ka fikira qadiyad badanaa meesha ku dhumi soomaalida eh, northeastern qadiyad badanaa ka hadlaysan conversationkan say ugu mid noqon karaan waa inay ragnimadooda dhaqaalahooda noloshooda countiga islaamnimadooda ay ku ilaaliyaan wixii la siiya iyo waxay iyuku maaragtay dadaal ku gaaraan marka aniga labadaasaanu kala dhigi lahay tobanka sano oo ugu Aha.
dambeysay dulun kenya ma ka jira maanta waa ujeedaa public appointment shaqaalaha ugu weyn dowladda kenya yaa waaya yani qa- qabiilaha kale waxay kuleeyihin soomaali way ka muuqataa dowladdan si fiican kuraa miyaan ugu muuqana ma gadan wax markaa gadatay markaa kuraa ugu muuqato waa kalata shaqsi maarata nin ay saaxiib yihiin oo wax ka gatay iyo waxaa ka- waxaa jira nin lagu siiyo wax yacni waa u qalmaa marka labadaas soomaaliya kala aqaanta laakiin hadda dowladda waa ka muuqanaa saan dowladdan ugu muuqana codkeenna ha muuqdo ma lama rabo yacni imageka meesha iska taagan Aad iyo aad.
ha ducaale waa defense defense waa la soo maray yusuf xaji defense asaan jiri ilaahi u naxariista waxaa la rabaa yacni muuqaal qofka muuqaal intaas mu- a- aas u muuqdo khayr ma laha waxaa la rabaa qofka waxqabad inaad dadka ugu muuqdo laakiin w- yacni madaxa iska muuqdo aa, dadkaas ma rabaan ummaddana inay iyuka naftooda ismuujiyaan oy dadka accountability la xisaabtamaan yacni marka iyuka lala xisaabtamaan oo iyukana kenya la xisaabtamaan i think paradigmkaasaa noo fiican anaga aad iyo aad een, eh, aad baad umahadsan tahay Me- caamir bal een, waxaan yara dhegeysanaynaa warbixin eh, dib ayayna isugu soo noqoni doonaa oo isla een, arrimahan la xiriira eh, dhegeystayaal weli sta fm codka gobolka qoybiri aad nala socotaan Eh, waxaana eegi doonaa caamir bal mustaqbalka gobolka eh, sida ugu mudan iyo sida dadka lagu eh, wacyigelini karo si ay u qaataan hogaamiye wanaagsan ay u soo xushaan oo ku matala dowladda dhexe stafm codka gobolka qoy bareed nagala socotaan dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin barnaamijka hoggaan kasta inaan ku guda jirnaa qeybihiisii dhexe dhegeystayaal oo maanta barnaamijka uu nagala qeyb galayo caamir maxamuud oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha canshuurtii sidoo kale maamul wanaagga ah, ayaa eh, sidoo kalena ah siyaasadda arrimaha eh, falanqeeyaha arrimaha siyaasadda waxaana ka hadlaynaa dhegeystayaal nidaamka eh, dhanka iyo qeybsiga dakhliga oo qaar ka mid ah hogaamiyaasha gobolka mount kenya uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka rigadi gashagwa ay doonayaan inuu noqdo nidaamka rasmiga ee dakhliga dhexe ee dowladda la- ismaamuladu iyo kountiyada ay ku qeybsadaan haddaba een, eh, dhibaatooyin kala duwan qaar ka mid a hogaamiyaasha ayaa waxay sheegeen inuu yahay mid gacan bidixeen ku sameyn kara qaar ka mid a ismaamulada gaar ahaan ismaamulada tir ahaan dadkoodu ay yaryihiin balse baaxadda dhulka uu yahay dhul ballaaran ma oo gobolka waqooyi bari ka mid a eh, ismaamulada qaar ee gobolka xeebta sidoo kale waxaa ka mid ah qeybo ka mid ah gobolka bariga ayaa ka mid ah dadka ee dhulkoodu uu ballaaran yahay balse baaxa ee tirada dadka markii la dhahana ay yaryihiin dadkanu ay doonayaan in nidaamkaasi lagu qaybiyo waad maqlaysaan caamir qodobo eh, kala duwan oo aad u xiiso badan ayuu ka dhawaajiyey dhegeystayaal Eh, caamir eh, waad mahadsan tahay Eh, wa- waxaad sheegtay ee gobolku ee, in ee, toban sano ee devolution ama dowlad wadaajintii waxqabad dhammaystiran oo muuqdo aan la arkaynin dowladdiina dhaqaalihii ay soo fasaxaysay marka mustaqbalka gobolka dhanka markii la dhaho ee, hogaanka iyo maamulka muxuu noqoni karaa wallaahi waxaad noq- waa mahadsan tahay Een, mustaqbal intaa laga hadlaa waa in laga bedelo wax nidaamka representationka yacni waa in la keena lasoo xusho dad fiican oo waxaan u dhigma oo adigana magacaada eh, eh, kenya ka dhisi kara adduunkana ka dhisi kara waa tahay oo dhaqaalahadan aan- aan xadaynin marka waxaa waaye adiga ah, wax ku dila inda isku korisid Mhm.
shalay waxaa laga cabanaya yani muddo dheer waxaa laga cabanaya yani kenyaanka inayna gacan bidxaynayaan laakiin maanta mindida lagu qalaya north eastern waxay waxaa loo dhiibay oy gacantooda ku jirtaa oo iyukana raadsaday oo madaxtinimada wadanka because lama kala yara governagan mandera wajeer yacni eh, eh, sharciga hadda fir article 81 daad fiirisid Mhm.
waxaa iska hadlaya yacni equality in vote Sax.
Ku- kuraaga ninka haasta baadiyaha jooga north eastern iyo midka nairobi jooga mutacalinka waa isku kuraa waxaa isku dhamaa mala isku xaquuq ay leeyihin si fiican marka xaquuqdaas oo sharcigana sii iyo 174 diversityga sharciga waxaad leeyahay diversityga hala dhisa dadka halaysu keena hala bixiyo inequalitygan aan ka faa'iidaysanna dad nagu mathali kara mustaqbal indaa la raba noodistan waxaan sa- lixdan sana isaan kusoo socday yacni beentan dadkan waa u rumowd yacni lixdan sana been lagu maamulaya noodistan si fiican yaana ku maamulaya dadkan representationkooda mar waxaa waan kala qaaday dad 1963 hataa election kama dhicin noodistan election kama dhicin way diideen because way guu rabeen 87% waxaa dhahday Soomaaliya aan ku darsamayna referendumkii ugu horeeyay Afrika ka dhacay oo dhulgoodsi waxaa ka dhacay Northeastern marka ummadaas xilligaas waxay doonayeen Soomaalinimo badan ayaa ku jirtay wixii hadda waa laga soo tagay waxaan xasuustaa ninka la dhahaa yacni cabdisiraad khaliif Mhm.
ninka la dhahaa mb ka soo noqday wajiya est Mhm.
oo marka dambena dowladda ay xirtay Mhm.
oo hataa mar galay kenya people union kenya waxaa dahay yacni soomaaliyana waa naga tagtay kenyana waa naga tagtay meeshaan taagnayn afartan sano meeshaan waa laga tagay sharciga ayaa marka affirmative action raila oo asaguna maaragtay wax badan ku helay inaas dadka liita aas codkooda masala Mhm.
ayaas asagu naftiisa waxaas maanta yahay ku yahay raila maanta jaluku ma ah waxaas yahay waxaas ku yahay north eastern samburu turkaanadan xaqoodaas u taagnay soddon sano tii asaguna magaciisa dhistay adduunka ka dhistay mafahmaysaa raila aan bedelna war xaquuqdeen annakaanu istaagna marka waxaanu lagu soo simay meel aan annaka maalin waxaan xasuustaa hataa gaarisadan osoro p c ka ahaan jiray waxaa tegay nin yacni kisii embiyaashaas hadda akhrina ka mid onyonka la george onyonka ayaa t- ayaa tegay george anyona george anyona ayaa tegay gaarisa oo moy ku dhahay yacni laba madaxweyne ah wadankan ka jirta dahay adiga iyo p c yaashanaas nodastan geyne oo dulmahaya ama marna gubaya benson karia waa xasuustaa t g r c T- xaquuqda t g r c aw ummadda yacni siyaasadooda aan dhexgelin annaka siyaasadeenna a- ay nagu hogaaminen embiyaashan dadka moonasiyaasaas waa moment ay ku hogaamiyaan nin moonasiyaasa hadafkaada gaari maysid waxaan rabaa ilidhka noodistan ka imaaday mutacalimiinta dadka bulshada inay ku baraarugaan politician meel kuuma wada dantiisaas ka oofsana lacagihii loo dhiibayo dadka wax ma loogu qabtay waxba looguma qabanin meesha nodistan waxa ka jira maxaa waaye hadalka ka jira haldhigga ka jira waxaa waaye ka adeegaha u adeegin Wax intaasaan aniga ku guunaanaday arrinta nodistan ka jirta nimanka waa ka adeegtaan maxaa ninkii asagoo yahay waxaa lagu sii daafacayaa qabiil iyo family aa lagu dafac meeshaas haynala gelin war gobol dhammaala aas ilaahayna sii oo wadankan wax badan inaan u qabanna hataa diin ahaan noo laga dayda diin ahaan la dhaha north eastern yacni waa premier dhaqaale ahaan corruptionka aan yarayna laakiin meesha lagu dhiibay baa adig corruption number one day ku tahay mustaqbal ma qabi kartaa mustaqbalka ha lagu daya because marmar waxaa la dhahaa dadka la doorto nin george orwell la dhahaa jira waxaayaas buugiisa ku qoray ninka tuuga ninka musuq maasuq badan dilaaga ninka soo doorto victim maaha ninkaas ninkaas waa u kaalkaaleey waa saacday Aad iyo Aa, ninkaas victimnimo ma ooyin kara nodistan hadda victim kaad ma qaadan karaan ma qaadan karaan waxaan uu kaa soo doorta anakan gobolkan ka imaan lacagay dadkan la wareeganaan ninka lacag dibidahaas ka soo hela waa imaadaa kuraas gadana saas hal- mustaqbal lindaa la rabaa waxaa la- ha la yeela dad u taagnaan kara yacni nolosha diinta iyo dadka iyo dhulkaba ha laga soo doorto markaasaa mustaqbal la dhihi karaa t g r c reportka awe ten billion ayaa la bixi sharciga waxaad xasuustaa markii yacni laisku fahmi waaya electionka laga imaaday wadankaas dii ku daatay arrimo badan oo t g r c layskaga imaadaa jira national accordaa jiri waxa yacni wa- yacni arrimaha la dabaqay oo north eastern ay ka cabanaysay muddo hadda waa gala camal awe xaqeentu isku dambeey yacni restorative justice-kan aan ka faa'iidaysana xaquuqdeen annakaanu istaagna politician aan interpretation aan ka sugin the moment aad nin politician wax kuu tafsiira habkiis asagoo raba iskugu tafsiira dadkan waxaa u fiican inay u soo baxaan dad siday dadka dan u tahay hal doorkeeda waa dishaa african kil hasan nin dhammaalo oo nigerian ayaa buug qoray oo la dhaha kensarowa oraxda iska dishaa dahay afrikaanka soomaalida waa un sidii rag fiican ani waxaan ogayahay electionkan soo dhaafnay kuraa raadinayay Marka- Lama soo doorin.
lama soo doorin dad lacag wata ay soo doorteen marka d- yacni arrin waxaana jirta la dhahaa yacni leaderships are reflection of social societies Dabcan.
yacni adigu wax qofka ku matalaya adigo iska midaasuntiin aad iyo aad mafahmaysaa marka noodistan dadka degan waxaaba la tusay Mhm.
inay horta musuq maasuq number one ku yihiin laba ay yihiin tuugo waa yani opportunity ay laayihiin qofka opportunity daasel hataa baadiyaha jooga neefka kale oo ceelka iska socda inaas xadaan aaminsan aniga oo ummadda tuugi bay iska tahay maxaa tu- war waa ummaddan maxaan usoo dooranaa waxaan tuugnimo intay naga soo gashaa diin ahaanna waa- waan diidnay dad ahaanna nooma fiicnaba marka waxaa fiican annakaan isku tashanna mustaqbal ma rabnaa wax yacni trajectory fiican oo leadership trajectory northeastern ha laga soo doorta waxaan waxaa lagu bedeli karaa vodkaas oo laga cadaala sheega oo qabiil la baabiya oo qof yacni haldoor oo wadankan northeastern rag badan ayaa jira aniga electionka waxaan naqaanaa rag badan ayaa raadi kuraa laakiin dadka waxay ka bideen shan shan kun oo loo qaybiya soomaalidana markaan dhageystaba waxaa lagaa xadindadeed waaba kula yaaba waxaan maba laha asagu asagu waxaas leeyahay qof walba waxa u xisaabsan tobankaas neef oo erigoo saastay waxaa yar okamta ugu jira kuisii lacagahan mida- magaciisa lagu bixiyo oo la xadaayaba waxaad leeyahay ilaahay ha noogu buuc annaga wax dandayna maaha qayladooda maba ku jiro marka ummaddan xoogaha xisaab gareed garaysa dadkaa la xisaabtanta accountability markaad ninkaada ku hagaajisid madaxdaada asaguna nairobias imaada accountability as hagaajina ummaddan lacagaha la fakanay oo electionka ummadda inay ku dhici waa la ogyahay because waxaan waa waa return ninkan waa res- waa investment adi mogta lacag meeshaad gelisid faa'iidaas ka sugi ha waa inay qarashka soo celisa faa'iidana laga hela sooma hadda dadkan qarash ay soo celinayan san- labadan sano qarashkooda ay soo celinayan meesha wixii ka galay laba sano ugu dambaysana faa'iidadooda sanadka ugu dambeeyana waaba election sooma olole waay walaalo waa marka ummadda mustaqbal indhaa laga hadlaa ha iska bedeleena nidaamka hadda ay wax ku soo doortaan accountability ha noqota midaan yaryaroo qabiil qabiilkana meelaan iska dhigna qabiil lixdan sana wax ku gaari weyne nin allaahi ninka tuug waa tuug gacantaan iskula yani iskula midaarna qofka tuug waa tuug madax waxaan arkay la keenaya oo hadli karin dad a- professional ahayn u dooranaya yani meel xasa meel yani khatar ah oo yani ma- maaliyadda laga xukumo countiga Ah, waxaa lagu leeyahay waxaa loo doortay qof aanba qualification len waxaas marka maxaa meritki aawe marka waxaan kulli waxaa adeen hadda fiiri nin walba oday ah oo north eastern county governmentiga dhibka ugu weyn oo maanta haasta waxaa waaye lacagii kulli waxaa lagu bixinayaa recurrent shaqaala shaqaalaha lagu bixinaya war shaqaala shaqaala dowladda kenya firi kra meeqaa ka joogta kenya national power meeqaa ka joogta gaaris toban toban dowladda nationalka waxaa aragtay shaqaalaha xagga la geyna lacag soo ma celiyaan marka ha iska joogeena technically dadkaa saacideeyana wax mid taraha xerxeren okay laakiin nairobi maanta meeqaa joogto staff marka la lahaa marka waxaa fiican hataa yani shedul fo intaad fiirsa marka countiga structuregeeda la dhisay annaga waxaa noo fiican toban wasiirba ma laazim ma inaas yeelat shan ku soo celi waxaanoo p s dhaaf dhaqaale ka qaba laakiin dadka saas maha qof walba inaas tiisa u dhargaas rabaa lagama hadlayo arrintaas ummadda dhammaala saafayna ya- saafay yani yani ummadda dhammaala daari general convert ma laha qof walba waxaas rabaa shantan sano ani wiilaa lii qoray bes anaa ka faa'iiday saasna meel laguma gaaraya mustaqbalna ma noqonaysa countiga waxaa u fiican in shaqaalaha la yareeyo siyaasadan faraha badan oo raayraay indaa laysu qori waaya county governorga lala dagaala ummadda naftooda nin dhibkooda waa zaa'id ha waxaan aan ka fiirina war wiilkaada ama county laga qoraa laga qorin muhiim maaha waxaa muhiime inaad heshid biyo iyo yacni adeeg daawe caafimaad ah ummadda marka waxaad ma fi- ma fiirinayaan qofka wiil loo qabo ma hadlaa ma hadlaa yaa ilmaha loo qoraa hal halka hadlaa loo qoraa ilmaha oo siyaasada ku dhex jiro oo murmaayo oo qaylilay maarta ah, ilmihiisa la qoraa shacibka 90 percentiga ah kenyana maanta waxay nagu xugminaysa waa 90 percent odigoo dhargay oo nairobi maada wiilkiisa loo qoray maaha shicibkaas ayaa la fiirinayaa thatis why kenyaanka markay hadlayaan ay ulaa- uleeyihiin north eastern tobanka sano soo dhaaf maxaa u qabsamay because division of reven waxan waxaa lagu qaybsaday yacni ummaddaas rafaadsan maajinkaasa wax lagu qaybsaday war maajinka inaas muuqda soo ma aheen maajinka marka ma muuqda dhibka mustaqbal marka indaa la raba representation aan fiirina ilaahina laga cabsada ummaddana ha loo turo Eh, runaantii camir waxaan filaya fariin wanaagsan waad dirta qodob fiicanna waad ka hadashe laakiin dhanka midda eh, hogaamiyaasha waxay u muuqataa mid eh, gobolka waqooyi bari runaantii caqabad ku noqoni doonto sababtoo ah haddii hogaamiyaashii intooda badan hogaamiyaasha waa aqoonyahanno gobolka hadda kasoo gale dhaqaalaha ku takhasusay arrimaha siyaasadda ku takhasusay eh, sharciga yaqaano haddana en, nidaamkii la rabe wadanka ee ismaamuladii uma hogaaminayaan En, marka shacabka dhankooda waa dhaliilad jeedisa oo waxaad sheegtay in ayaguna ay laaluush qaadanayaanoo eh, kuuraha ama codkooda ay iibsanayaan ayagoo la doo- la doonaya inay ku doortaan eh, hogaamiyaha waxqabad marka shacabku maxaa la gudboon sideese loo fahansiin karaa in eh, hogaamiyaha wanaagsan lagu doorto waxtar iyo waxqabad aniga waa mahadsan tahay Eh, horta dhaliisha eh, waa iska socon kartaa Mhm.
waa iska socon kartaa waxaa uu muhiime in la maqla qofkan waxaas ka hadlaya ma wax jiraa Eh, nin la dhaha william shakespeare oo oo ingiriiska ahay muddo shan boqoloo sano hadda laga jooga ayaa buugaas qoray waxaas ku dhahay xilli waxa ugu xun yacni markaas nin waalan nin indhalaa hogaamiyey yacni xilliga waqtiga ugu xun waa waqtigaas yacni hadda noodintan waxa ka jira waxaa waaye dad indhalaan eh oo waxaan indhalaanka eh equitable shares ka fahamsaneen si fiican yac professionalkina ay iska noqdeen dad aan fiicneen marka een, shacabkii muse hogaamiyaashii L- yacni shacabkii waa in dhalaan qofka waxaa looga faa'iidaysana horta waxaa waaye waxaan ma fahansana ninka wadana waxaad leeyahay yacni adiga nin waalan oos nin nin indhoola oos nin waalan hor socda yacni meelihii laga ilaalin jiray ma laga ilaalinaya laba waa un isla daa waxaas ayaa dhulka ka jira horta ummad meer qabta oo fahansan dignity oo fahansan division of revenue act dora waxa la dhahaa jira kara waxa la dhahaa jira uh, county allocation revenue act waxa la dhahaa jira uh, division of revenue billkan faraha badan f- fahmaya ba- ka soo jeedin kara hadda fiiri eh, 2024 waxaa laga hadlayaa finance bill nin soomaali oo maanta ka hadli kara oo quman oo yacni ama dhibkaanaad nagu haya ama dheeftaan dadka dhaysa- demystify garayn kara conceptgaas ma laha marka ummadana inay saas wax u fahmaan oo war ninkan adig ku geyna lacag kilix maaha adig waxaas raadina at the end of the day waa oversight inay lacagtaada countiga dumin hadda fiiri sanadaa jooga countiyaasha women rabaa jooga m c a shaqadooda maxaa waa? m c a shaqadooda maxaa waa? shaqadooda waxaa waa inay oversight ku hagaajiyaan countigaas County.
wixii kulli marka yani bro waxaa ka jira yani eh, waxaa ka jira dhibaa ka jira marka shacibkii waxaa f- fiican inay qabiil iyo waxaan meel iska dhigaan corruption meel iska dhigaan dad waxaan u qalma oo iyuka mathali kara yani lacagna laga qaadanayn because hanti qafka intaas qaata hanti hantiyaa lagu raadiyaa dhikoyba intay noqoto waa aragtay malalaaydaas weyn maxaa lagu qabtaa cad yaroo hiliboo bad lagu turaa lagu qabanaa marka adiin daaba hilibkaas yar lagu qabsanaa yani dhibkada ay leedahay waxaa fiican marka dadkan inay fikiraan oo yacni elite conspiracy waxa la dhaho fara badan dhalinyaradii hataa maaragtay wax fahansaneed waxay noqdeen inclinated yacni inclinationkooda zaaid noqday yani nin ay daafacayeen waxay ku daafacaan ama ay ka faa'iideen ama tanda ay ka waxsaan aniga waxaa fiican conversationkaas overboard in laga dhiga oo eliteka northeastern ka imaaday ay iska dhaafaan yacni qofkaan ha difaacin hana ku dif markaad xaq leeyina xaqa ku difaac markaas dulunku dhex jirona dulunka ka sheeg Yacni meeshaas- laakiin een, ma- ma- camir eh, adaa sheekadooda ta laakiin eh, hogaamiye eh, dadka aqoonyahanada gobolka ka soo jeeda sidaad sheegtay eh, kuwii mudnaa inay xilalka u istaagaanna uma istaagayaan kuwa kalena sidaad sheegtay eh, waa kan waxay u doodayaan ama ay difaacayaan qofkan maadaama laga yaaba in danan gaar uu asaga ku leeyahay marka eh, soo lama dhihi karo shacabkii Ni- niyow- Ciidina uma maqno.
in the magnification in that lens artid northeastern af- yacni 2014 iyo hadda way kala duwan tahay because ninkan naftiisa horta wadankan corruption cases lama execute garaya prosecution weyn ma laha niminka horta taas way ogaadeen governor northeastern ka imaada waxaa laga hayaa inaad dahay indaa dad la dhici kara saan loo dhici karo lisqabanaynin ma malayn jirin marka ninkaas maxaas yani maxaad sheegaya waxaad sheegaya anina waa dhacaya 2014 mandera oo lagu soo doortay qabiil oo ay ka jirtay waxa la dhahaa council of Go- yani council of yani clan wax la dhahaa oo xisbigan Negotiated democracy.
Ah, negotiated democracy oo u r b oo marka u r p oo markayda madaxweynaha ruto aas hogaaminay laga soo doortay ah xoogahoo shanta sano ugu horreysay dhibka yari jiray marka la dhahaa ah, yacni sida loo isticmaala because waxaa la expand garey odayaala lagu soo daray systemka siyaasadda oo sharciga ogeen oo la dhaha yacni negotiated democracy odayaashaas marka nin walba afkiisa in wax loo siiya ay noqotay mandera waxaa ka yar laabay inkastoo shanta sano ugu dambeysay markii lasoo re- re-electionkaas galay oo is- iska dhaafay dadkii odayaasha as wax badan oo la sheegi kara sanadka ugu hore oo ku qabtay 2018 laakiin wajeer i gaaraysa waxaa lagu soo doortay nimanka hadda governor ka eh waxay qabteen 2014 marka shicibka maxay hagaajiyeen marka ninka 2014 waa dadaalay kenya has kula soo simi wax badan oo automation has hagaaji system has hagaaji eh, dhaqaalihii wadanka ayaa xoogo u turin fahmi ninkaa waxaa lagu bedelay tuug handanana kiyaas handana soo celisay marka dhibka hadda ka taagan waa waxaas nin aad shalay fiicnaay oo fiicnaan wadanka looga sheegay ama ha noqoto dadkan maaragtay commissionskan oo eh, budget review ha noqoto eh, ama ha noqoto kuwaan la leeyahay eh, revenue allocation ha noqoto ama ha noqoto auditors office ha noqoto ama ha noqoto hataa control of budget la ammaanay ayaas ridi ood qabiil ku riday wax yar ninkii waa soo galay hadda hadda maxay hagaajinayaan kuwii hore meesha ay dhigeen ay kasii wadaan marka marka waxaa fiican ummaddan inay iyada isku tashata wixii xaqna ay u istaagta wixii dulumna maaragta ay ka ka hadasha waa tahay marka de camir gabagabadeenu soo gaarnay ugu dambeyn arintan la xiriirta formulag ama nidaamkan one man one one shilling one vote ma yahay mid gobolka waqooyi beri xaqeedii ee dhanka marka laga soo tago dastuurka ee siini lahay oo ismamulada kale la simi karo ma yahay ma aha maaha one man one shilling waxay ku salaysan tahay revenue density i mean population density northeastern dad ma joogo that is why embiyaasha northeastern ay u wadi jireen waxaa la dhahaa yacni one shilling one kilometer dhul yacni baaxad ha noolagu siiyo wax ay Hadiyad.
kuwa dhihi jireen zamane marka indaal no- noqoto shilin ha lagu qaybsada population northeastern meeshaas iyada waxba uma yaalaan lacagahan yaroo heli hataa helime because hadda waxaa la fiiri waxaa la dhaha third basis formula ummadda dulunku ku soo juri iskuulahooda dhaqaalahooda dhibkii haystay ayaa waxaa la dhahayaa laga fadhiista mandheera ha u badnaata saan waxaa lagu qaybsada marka laga soo reeba nairobi marka indaa la dhaha one man one shilling ayaa hirgeli dadka ugu badan oo rafaadi doono oo dulkooda haddaan ka hadalnay oo lacag dhaqaale aas yeelin jid maanta ay ka jirin oo waxba ka jirin indaa sharcigaa siyaas ahaanta u hirgasha oo nidaamkan la soo geliya referendumna la aada ay meel marta Eh, way ku adkaan doontaa northeastern marka mana maalmari doontaa waa adkaane because hadda madaxweynaha hadda joogo diyaar kolley uma ahaan doono inaad dhaha one man one shilling haba a- a meel marta diyaar uma noqon doono marka waxaa fiican in t- chance aan haysanaa waxaan waa controversial topic waa soo noqoni one man one shilling nin siddeetan shilling indaas keen adiin labaatan as keentid oo lacagta la isku dara oo la dhaha marka dhexda ka kala goosto konton konton ninkaas soddonkiisa shilin ma ka aamusahay sheekh mogta lacag boqol shilin oo shilimaad adi labaatanaas ku leedahay siddeetan waa la isku daray Aha.
marka la isku daraa la dhahay marka konton qaada adina konton qaada haye marka ninkaas lacagtan ha ka aamuso dhib ay ku noqon doontaa way ka hadli doonaan marka timeaan haysanaa intay waxaan sharci noqonin oo la dhihin referendum ha la aada hataa toban labaatan sano ka dambe waxaa suurtagal in la oy northeastern meesheeda taagnaata because saan hadda ku socono northeastern wax bedel iskama kama soo socdo marka adiga toban sano soo socota intaa sharci bedel moo ladhaha kenya dhaqaale because c d f aan kaaga hadlay c d f zamani waxa wax lagu qaybsan jiray todobaatan seventy percent aa la siin jiray magaalayaasha dhisan magaalayaasha rafaadsanna waxaa la siin jiray boqol hundred percent waa la fadhiistay waxaa la dhahay waxaas nooma cuntuntanaka baarlamaankaa la fadhiistay waa la ratify garey waxaa la dhahay hundred percent lagu qaybsada baasha midka rafaadsan iyo midka faa'iido qaba qof walba ha qaata T- waxayna noq aad- a- sheeko siyaaso waxaaba socotay ay hataa c r a soo propose garaysay oo ay leedahay dhaqaalaha countiga ha lagu bixiya fifteen percentigan equitable shareskan ha lagu bixiya nin walba wixii isla imaado Ah, revenuego macnaha dha- dakhliga ayaga Haa, soo waxay xarayaan adag keensatay wax lagugu daraa marka laba jeerey su-aashan waa in soo noqon doontaa marka waxaa fiican in hadda laga fikira oo representative fiican lasoo doorto oo su-aashan way jiri northeastern gabanayaasha ay ku baraarugaan in ummadan la dhisa dhulkooda la dhisa wadankan cod yacni aan la qaybsan karnaa u dhigma waxaas ku hadlaya madaxweyne ku-xigeenka ama dadka ka horreey hataa raila waxaad xasuustaa maalintii kaasugojo waxaad ay mandheeraas weli magacaabay mandheera lacagta ay qaadani waa inay ugu badnaata si kaa dahay marka su-aashaa ma soo noqone waa soo noqone hadda yaa nadaafacaya ion gladkan oo yacni maaragtay nadaafacaya meeshaan aan ku jirno waa sharcigan sharcigaana waa la bedeli karaa sharcigaay bu ku qoran tahay in sharciga la bedeli kara sharciga maxaa lagu bedeli karaa waxaa la keena amendment as way ku qoran tahay sidii lagu bedeli lahay marka waana lagaa cod badan yahay kenyaankan inday israacaan soomaali codkeeda aada looma dhegeysan doono anaga waxaan qabaa muddadaanan hadda haysana war xoolahan iska dhicin dadka aan la develop gareeya nin waxaastaa wax looga daraa yacni jidadkan one voice block voice ha noqdeen nimankan north eastern national infrastructure-ga jidka maanta inta ka taga oo mandheera taga muhiim waa inay u noqoto dadkan laakiin dadkan re-election ay ka hadlayeen hadda hadday bilaabeen re-election iyo qabiil raay iyo waa maarta dadaanba badneen adiga to two hundred hataa kala gogoy gaarisa maanta waa lix constituency dadka laga soo doo yani election yani kuraaga laga goosto waa laba boqol lix ku- ku dhufo war meesha dad ma jeelno cadad meesha noodistan kama jira marka inaan ku baraarugsanaana oo yani markay k n b s data ay aruurin in dhulka la taga oo dhulka laga soo wala goosto national revenue laga muuqda kambaniyaasha nairobi laga register gareyna kulli laga register garey northeastern k r a la dhaha waxaan kaa rabnaa desk ingariza mandera wajeer kambaniyaasha facilitation compliance laga qaata xagga habkaas ayay dadkan ku dhismi karaan inday laakiin sheekada noqoto dora iyo division of revenue act iyo c r a noqoto xishmad kuma jirto weligaana xishmadaada heli maysid alwaysna waxaa lagu arkaa second class citizen
waa tahay ba- camir marka waad mahadsan tahay bal eh, shacabka iyo hogaamiyaasha maxay tahay ara- ah, oraahdaada u dambe aad u dirayso
wallaahi madaxda waxaan leeyahay eh, dadka ha u tureena dadkana waxaan kuleeyahay adinka isuturo
aad baad umahadsantahay camir maxamed maxamuud oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha siyaasadda maamul wanaagga iyo sidoo kale canshuurta ayuu ahaa barnaamijka nagala qayb galaya camir aad baad umahadsantahay in
mudantaadegana sidaad barnaamijka noogala qayb qaadato waan kaaga mahad celinaynaa dhegeystayaal aad buu u mahadsan yahay welina star f m codka gobolka qoybar aad nagala socotaan dhegeystayaal waliista fm aad nagala socotaan dhegeystayaal codka gobolka waqooyi bari ee barnaamijka hogaankasta ayaananu ku guda jirnaa qeybihiisii dambe ayanu soo gaarnay dhegeystayaal warkii aad maqli doontaan tobanka barqanimo markay ku dhacdo bal hal iyo laba dhegeystayaasha dhanka qadka telefoonka ayaan siinaya ibir soddoba ibir labo saddex shan eber ibir sagaal eber ayaad soo bici kartaan dhegeystayaal star fm hello qadkaayuu ka baxay aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal ibir soddoba ibir labo saddex shan eber ibir sagaal eber ayaad soo bici kartaa si barnaamijka aad noogala qayb qaadato aad aragtideeda nooga soo biirisa star f m hello wahaya dhegeystaasi aad uu umahadsan yahay star f m hellow hagaag soo dhowo walaal magacaaga soo dhowo magacaaga hagaag qadkii uu ka baxay isna dhegeystaasi waa uu mahadsan yahay dhegeystayaasha kale star f m hellow hagaag weli star f m ayaad nagala socotaan dhegeystayaal codka gobolka waqooyi bari barnaamijka hogaan kasta ayaanu ku guda jirnaa waan kaga hadlaynaa arrimaha la xiriira dhanka iyo nidaamka qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka mount kenya ay doonayaan in dakhliga dowladda lagu qaybsado sidaad ku maqlayseenbo camir oo barnaamijka nagala qayb galay sida uu sheegay in uu yahay mid dabcan aan markii la dhaho shacabka gobolka waqooyi beri aan u wanaagsaneyn iyo si guudba ismaamulada qaar ka mid ah ismaamulada wadanka soo dhowo walaal magacaaga waa ku maqlayaa
asalaamucalaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
adiga iyo agoonka waa isalaan waa kaa qaada soo dhowow
waa dhowahay haddaan gudugala warka asee horta waa war jiro runi haya
i maqlaysaa si fiican
ninkaasay ileekhaykaasi warka asee war fiican wa
aad baad warka yani waxaana hogaaminaa saddex calaamayday haya
calaamada koowaad anigoon baqayn horta ku- waa tuugo kulli oo tuugowa haya
midda labaysa waxaa waa waa niman ballanka berlin oo ballanka ee qaadan ba murfidii waa garta
midda kale waxaa waa niman dantooda moogi ee dan oo gobolkooda aan aan dan ka lahayn waa maqlaysaa soo ma si fiican
aniga waxaan joogaa qumus waxaan joogaa kolkaan waa madala istaan ka tirsana haya
ninka hadda indiida noo inaad maqlaa fiican leede balan afdad badan u qaad oo ilmo jaamacadde oo ani ku jira aan kaga sheekayna haya
ilmo aniga gabadha nin laba goor usoo dagaalamo oo ku daba dhintaanaha sideedna waa si yaqaanaa qaraabana waanahe gabadha jaamacadda ay usoo baxday haye
waa la hadlay kulkaan telefon waxaad igu dhibaba igu dhibaba kulaad ii qabtee waxaan jeeliniyo nin jikar qabaan laheed tabarnin baa iyo gabadhi jaamacadda loo ogolaaday Mhm,
waxaa tiri marka waxaad yeelaysaa gabadhii igu dhiib mhm.
ga- gabadhii aad la hadlay haye
d d bilayna qabtee kulkaan waxaa tiri lamba isoo dir waraqyahaada mhm.
ma maqlaysaa si fiican
gabadhii warqadii u dir
haye
gabadhii aa usoo hadlee waxaa tiri afar sano anigaa ku qaadi kolkii jaamacadda taariikhda aad gelaysa Waa- toban habeenay ka dhiman tahay ee isoo wac waa tahay soo gabagabee
badanka sidaa ugu baxay
waa tahay waad mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa ka qaybgalkaad aad buu umahansan yahay dhegeystayaasi weli istaay fi codka gobolka qoy bareed nagala socotaan dhegeystayaal saacadda stuudiya waxay tilmaamaysaa tobankii barqiimonimo iyo qadar toban iyo sideed daqiiqo dhegeystayaal barnaamijka hoggaan kasta saakan kaga hadlayna arrimaha la xiriira dhanka iyo nidaamka qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka mount kenya ay doonayaan in dakhliga dhexe dowladda lagu qaybsado ee ah hal qof hal shilin hal cod ama one man one shilling one vote kaasi oo qaar ka mid a hogaamiyaasha kasoo jeeda qaar ka mid a ismamulada ay si aada uga hor imaadeen sida gobolka waqooyi beri iyo sidoo kale ee gobolka xeebta oo ay sheegayaan in nidaamkaasi uu gacan bidixayn ku sameynayo iyadoo weliba horaanbo qaar ka mid a een, madaxweynaha qudhiisaba mar hore uu arrintani aysan u cuntamin haddana ee, toddobaadkii aanu kusoo gudubnay sheekadan ayaa waxaa soo cusbooneysiiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagua isagoo sheegaya in maadaama gobolka mount kenya tirada dadka ku nool ay badan yihiin la doonayo in dhaqaalahooda ay- dhaqaalaha soo galaya lagu jaangooyo tirada dadka ku nool deegaanadaas arrintaasi oo dee eh, si haddii loo eegana eh, siyaasad ahaan gobolkaasi ay u muuqato arrin ka gadmayso sidaad eh, ku maqlayseenba caamir qeybtii hore barnaamijka eh, oo nagala qayb qaatay oo ku falanqeynayay in ay tahay eh, nidaam eh, dabcan dadka gobolka waqooyi bari iyo ismamulada kale ee intaasoo sana ku jiray gacanbidixeen caqabad ku noqonaya maadaama dhaqaalihii uu noqonayo in lagu jaangoonayo dadka tirada deegaanadaasi ku sugan marka loo barbardhigo dadka eh, anirada eh, baaxadda ama si- nidaamka haatan loo qaybsanayo oo ah mid siman ismamulada iyadoon la eegeynin tirada dadka iyo sidoo kale dhaqaalaha ama dakhliga dowladda dhexe ka soo gala ismaamulkaasi ama deegaanka Eh, dadka ka hor yimaada waxaa ka mid ah senatarka ismaamulka tanariba danson mugatana ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uu uu arrintaasi ku qaldin islamarkaana isagoo ku hanjabay in hogaamiyaasha kale ee gobol- gobolada kala duwan iyo si gudba gobolka xeebta uu eh, u olooleyn doono in ay arrintani ka hor yimaadaan islamarkaana la doonayo keliya in da- dhaq- dakhliga dhexe dowladda lagu qaybsado tirada ah, anirda dhulka baaxaddiisa marka loo barbardhigo eh, tirada dadka ee ku nool mungatana ayaa waxa uu sheegayaa in nidaamkaasi haatan eh, madaxweyne ku-xigeenka rigaadi gishaaga uu doonayo ay keliya ka faa'iidaysanayaan hal bulsho ama hal qowmiyad ay ka faa'iidaysanayaan taasina ay tahay mid aan wanaagsaneen qaar ka mid a ismaamulada iyo deegaanada kala duwan ee wadanka ah ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii ee wajahayay caqabad la xiriirta gacan bidixayn ama in aysan ka faa'iidaysanin dhaqaalaha iyo si guudba horumarka dowladda dhexe sanadkii labada kun iyo eh, tobankii markii la hirgeliyey dastuurka ayaa waxaa eh, do- guud ahaan wadanka laga bilaabay dowlad wadaajinta sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankiina ismaamulada guud ahaan wadanka waxaa ka hirgelay dowlad goboleedyo oo ismaamul walba eh, wixii horaan loo oran jiray district laga dhigay in ay noqdaan ismaamul islamarkaana deegaanada kala duwan ay hoos imaanayaan iyadoo weliba eh, xildhibaanana ay jiraan senator uu jiro oo ismaamullada dusha kala soconaya golaha hoose ee wakiilada ee baarlamaankanu ay ku leeyihiin isla ismaamulka xaruntiisa dhexe ma magaalada eh, taasi oo dhammaan looga gol lahaa in khayraadka iyo dakhliga loo soo daadejiyo dadka si ay uga faa'iidaystaan taasina ay u muuqata haatan eh, qaar ka mid a ismaamulada inay ka faa'iidaystaan balse gobolka waqooyi bari tan iyo muddadaasi sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ama labada kun iyo afar iyo tobankiibo andhane in aysan wax dhammaystiran oo la taaban karo aan laga hergelin ismaamulada gobolka waqooyi bari islamarkaana la dhigi karo waa waxa ugu badan ee la dhaliilayo yihiin hogaamiyaasha oo dhaqaalihii loogu talagalay in lagu horumariyo deegaanada intooda badan sida ku cad warbixinada ay soo saaraan hantidhowraha guud iyo sidoo kale xisaabyaha dowladda ay muujinayaan in kheyraadkaasi aan sidii loogu talagalay loo adeegsanin iyadoo sidoo kaleba falalka musuq maasuqona ay qeyb ka yihiin arrimahani ee dhanka ismaamulada gobolka waqooyi beri oo musuq maasuq uu ka jiro
wararka ma haysaa hubsiinoo helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio star ee hankaagii sow haatan maad helin war la helayaabaa tale la hel
hagaa guuleysta fm ad nagala socotaan dhegeystayaal sida hore idinkuu sheegabo arayntan ayaa qaar ka mid ah waxaa anirda sanadkii hore labada kun labaatan iyo saddexdii qaar kamid ah hogaamiyaasha gobolka mount kenya iyaguna arintani doonayeen balse kulan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo booqasho ugu tegay bishii agast sanadkii labada kun labaatan iyo saddexda gobolka mount kenya ayaa madaxweyne ku-xigeenka gebi ahaanba waxaa anirada madaxweynaha william ruto waxa uu gebi ahaanbo diiday in uu arrimahaasi ka hadlo amaba uu diiradda saaro iyadoo welibana taasina ay u muuqatay iyo sidoo kale xitaa ku-xigeenkiisa taasina ay u muuqatay in ay tahay mid dabcan muujinayso halka uu ka taagan yahay arrintaasi hogaamiyaasha gobolada ismaamulada tiradoodu ay aada u yartahay balse baaxadda dhulku uu ballaaran yahay sida gobolka waqooyi bari iyagu waxay sheegayaan in hogaamiyaasha kala duwan ama cid alla ciddii doonaysa in xilka madaxtinimada ay u hanqal taagto iyagoo ula jeeda madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gishagwa in ay muhiim tahay in ismaamulada iyo deegaanada tirada dadkoodu ay yaryihiin aan meesha laga saari karin iyagoo tusaale usoo qaatay madaxweynihii hore ee dalka daniel armoy moy kibaki iyo hur kenyatta aysan meesha ka saarin iyo sidoo kaleba madaxweynaha dalka william ruto islamarkaana qof walba oo doonayo in uu nidaamkaasi sameeyo ay tahay mid aan u cuntameynin amaaan wanaagsanayn gudoomiyaha ismaamulka taita tabete andrew mwadime ayaa isagoo isagana dhankiisa qorshahan ka hor yimid isagoo sheegay in ismaamulada kala duwan ee ay kheyraad u diideyso ama fursadihii kala duwanaa ee la doonayay in ismaamulada kale ee horumaray ee hore oo tallaabsaday inay ku soo gaaraan ay meesha ka baxayso haddii ay arrintaasi helaan maalmihiaanu kasoo gudubnay mr gashagwa madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay gobolka mount kenya oo tirada dadka uu sheegay in tirada dadka ay aada u badan yihiin la doonayo in lagu jaangooyo dakhliga ama dhaqaalaha ismaamuladaasi la siinaya ee dowladda dhexe kaga soo baxayo tan iyo kusoo addeysa iyadoo dhowaan madaxweynaha maadaama hogaamiyaashan ayagu ay sheegayaan in tani dadka ay kala qaybinayso islamarkaana nidaam qabyaalad ama ay keenayso in dad gooni ah ay ka faa'iidaystaan ayaa madaxweynaha dalka william ruto waxa uu hogaamiyaasha gaar ahaana xisbiga u d a uu ugu yeeray in ay arintani arrimaha la xiriira ee dhanka iyo siyaasadda ku salaysan qabyaaladda inay ka fogaadaan islamarkaana ay raadiyaan nidaamkii ay shacabka wax ugu qaban lahaayeen iyo waxyaabihii ay ballan qaadeen inay qabanayaan taasina ay tahay midda ugu muhiimsan inay diiradda saaraan xilli lagu guda jiray munaasabadii maalinta shaqaalaha kowda may loogu dabaaldegay fagaaraha uhuru gardens magaalada nairobi waxaana hadalkiisa madaxweynaha waqti xilligaasi dadku ay isweydiinayeen cidda uu kula jeedo ama dadka uu ku bartilmaameysanayo hadalkiisa idoo weliba qaar ka mida dadka siyaasadda falanqeeya ay furta ku fiqiyeen isjijiidka dhanka gobolka mount kenya iyadoo weliba xubno kala duwan ay isku haystaan arrimaha kala duwan ee ku saabsan cidda hogaanka u qabanayso gobolka mount kenya hagaag weli dhegeystayaal barnaamijkeenu ku guda jirnay qeybihii dambe eenu soo gaarnay saacadda suudiya tobankii qadar labaatan iyo siddeed daqiiqa tilmaamaysaa dhegeystayaal halkaas ayaana barnaamijkan kusoo afeeraya anigoo maxamed cali mudoobe idinla socodsiinaya waad ku mahadsantiin dhegeysigiina tan intaan barnaamijka mid lamidoo ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo waxaan sidoo kale u mahad celinayaa caamir maxamuud oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha maamul wanaagga canshuuraadka iyo sidoo kale siyaasadda barnaamijka nagala qaybgalay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin dhegeystayaal tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo ee waxaad u diyaar garowdaan barnaamijka madasha iyo xamdi